إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad muuqaalada lagu soo bandhigayo shidaalka gaar ahaan boobka lagu hayo shidaalka muslimiinta dabeel ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada ee magaalada baydhabo meydka dad maalmulala ah ayaa laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oremiya ayaa lagu laayay duleedka magaalada adis ababa ee dalka itoobiya maamulka la baxay s c khaatumo ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen saraakiil ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad muuqaalada lagu soo bandhigayo shidaalka gaar ahaan boobka lagu hayo shidaalka muslimiinta warbixinta muuqaalka waxaa soo jeedinaya maxamed sheikh بسم الله الرحمن الرحيم
adduunyadan middhilaysanoo dhibiyo hoogayso adduunyadan middhilaysanoo dhibiyo hoogayso
kani wuxuu ka mid yahay taxanaha magaciisu yahay shidaalka soomaaliya hantida baylaha ah oo la kalboobayo qaybtan waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa boobka shidaalka waddamada caalamka islaamka taxanaha labaad waxaa lagu sheegay in badi waddamada caalamka islaamka shidaalkooda ay boobayaan waddamada reer galbeedka oo ay uga horayaan maraykanka ingiriiska iyo faransiiska waxaa la soo bandhigay sirta ka dambaysa saldhigyada ay maraykanku ka samaysteen waddamada islaamka siiba carabta inay ku lug leeyihiin boobka khayraadka oo uu batroolka ugu horeeyo maraykanka ayaa aada ugu dadaalaya inuu shidaalkiisa kayd ka dhigto si uu xiliyo kale ugu baxsado taas beddelkeedana uu boobo shidaalka waddamada muslimiinta sida uu sheegay dhaktar xanafi maraykanka waxaa layihahdaa meelaha aada loogu keydiya kaydka ah ka mid gobolka louisiana layidhaahda iyo taxas iyo meelahaas aada loogu keydiya mar uu hadlayay john biden ee laba kun iyo laba iyo labaatankii bishii abrilan filaya wuxuu fasaxay konton milyan oo fuusto markay dhalatay qalqalkii dagaalkii markuu dhacay ukrain iyo ruushka markay dhacay qalqal baa soo galay dhaqaalihii maraykanka xaggii shidaalka ahaa kaydkaa marka la isticmaalay markaas wuxuu fasaxay konton milyan oo fuusto macnaha waxaa mal halkii gobolba hal milyan loo fasaxay maraykanka waxay yidhahdaan konton state waa yidhahdaan marka maraykanku wuxuu xoogga saaraa si uusan kaydkiisa u taabanin inuu adduunyada kheyraadkooda asiga uu qaato waxaan dagaal adduunka uu ka wadoo dhan oo dadka idhaha maraykanka adduunka mu waardiya adduunka mu askarika waxaasoo dhan waxa uu asalka ah waxaweye dhaqaalihiisa asalka u ah waxaasoo dhan marka wuxuu u talagalay in shidaalkiisa uu asiga kaydsado haddii azme ay dhacday wax dhacdo oo kayd fiicno meel dhigto oo doonigii laga jaron dhunta abid qoysan
maraykanka iyo waddamo la mid ah ayaa shidaalka muslimiinta u xalaashadaa saxiixa madax iyaga daacad u ah iyo qaar iyaga madax ka dhigeen arrintaasi waxaa shareecada ka qabto ayaa muuqaalka lagu caddeeyey waxaana ka hadlay sheekh cali katiin runtii waxa weeyaan gaalada soo duushay ee dhoolka muslimiinta haysata ee qabsatay ee wujuudka badan ku leh taladooda iyo maamulkooda iyo siyaasaddooda iyo dhaqaalahooda intaba kuwan heshiis ma la geli karaan ay gaalada ku keenaan dad bilaadda muslimiinta iyo araadi muslimiin ay ku keenaan ma leeyihiin sharciyaddaas jawaabtu waa mayo ma laha waxaana tusinaya ijmaaca muslimiinta laba sheekh iskuma khilaafaan ama laba caalim culamaa'ulmuslimiin ka mid iskuma maandhaafin in murtad diinta ka baxaya gaalo u shaqeeyaa uusan wax sharciyada ku lahayn muslimiinta korkooda waxaynu ku ijmaaceen haddii qofka asagoo madax ah oo muslima uu gaaloobo wuu casilmayaa buu yidhaahda isagoo gaalna madax lagama dhigi karaba muslimiinta madax uma noqon karo marka wax ay muslimiinta matalaan iyo waxay u yihiin ma laha walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila
taxanaha shidaalka ayaa hadda wixii ka bilowda toos u geli doonaa soomaaliya kaasoo xogo badan soo bandhigi doono insha allah
oydugata cildaamintiyo muruga dheeraatay waroydugata cildaamintiyo muruga dheeraatay oo dunidu dhibaatada ilahayd dhabarka loo saaray oo dhulkiisi laga xogay oo dhumuqna loo sheegtay oo dheef wixii u lahaa dhacay mid qayrkii
dabeel ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada ee magaalada baydhabo tafaasiil ku aadan warkan waxaa inoo haya mubaarak cumar magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaa xilligan ka jira dabeele xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka magaalada baydhabo oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga dareemay dabaysha ayaa waxaa lasoo warinayaa in dabayshu ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada dadka ugu daran ay saamaysay dabeelahan waxaa ka mid ah darawallada kaxeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan ee ka shaqeeya magaalada baydhabo qaar ka mid ah darawallada kaxeeya mootooyinka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay u saamaysay dabaysha walaalow eed iyada busti zaa'id ngata gaar ahaan waddadan ideeda ka shaqeeyana bajaajli ahaa marka busti zaa'id markay raabto hata anako bajaaji wado madan wal arag waaye bajaajyada leer iyo shidi busti markeena ama shil galaasa daraadiya iyo leerkan shidi baabuurkii ko horkooda hataa macaragaasa maarneed bus daraadiya leh marka shaabteeda ka dhiyaas goodki macaragaasa haye shidaalkii kooga shabaad degan buslayu wallaahi nin dhibaato eed iyadan oolan sheega korn oo zaa'id ay ku qabna jidkan ideeda dabeelo maybu aha oo diiniyan maybu aha hadda ummadoy hole ummado oo dabeelo keliyaagee jirta oo maybu aha kheerna lata sharna lata markan hadda maybu aha ninjiday ducadacalkiisan allaahuma inni asalu khayraha wa khayra maa ursila bihi wa acuudu bika min shariha min shari maa ursila bihi oo maybu aha wali kheyr ilahla dirya weydiisaan wali shari ilahla dirya ilaahay kamaan galaan geedowna xaafado oo maybu aha xaafadda mubaarak iyo degagna xaafadoasay eed iyada ama gowliba guud ahaan xaafada iyo roong meesha maayaya eed dabeel zaa'id ka jarti dabeelahan ka jira magaalooyinka iyo gobollada qaar ee dalka ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu guda jiro xilligan jilaalka taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka meydka dad maalmo lala'ah ayaa laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya faahfaahinta qodobkan waxaa la diyaar ah cabdulkhaaliq macalin cabdiweli tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa meydadka ugu yaraan laba ruux oo maalmo ka hor la waayey kuwaas oo iminka laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya ruuxa koowaad oo lix iyo labaatan jir ah ayaa waxaa meydkiisa laga helay ismaamulka nairobi ee dalka kenya kaas oo la waayey labaatan iyo sagaalkii bishii diseembar ee sanadkii hadda dhammaaday laba kun afar iyo labaatanka meydka ruuxa labaad oo da-diisa lagu sheegay labaatan iyo toddoba jir ayaa isna laga helay ismaamulka kiambo ee dalka kenya waxaana isagana ninkan la waayey galabnimadii maalinta jimcaha ee lasoo dhaafay mid ka mid ah labadaani qof oo meydadkooda la helay ayaa waxa ay asxaabtiisu sheegeen in uu soo wacay nambar aysan garanaynin islamarkaana u sheegay in ay meydka halkaasi kasoo qaadaan lamana oga dadka geystay dhacdadan foosha xun waxaa dalka kenya maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay dilalka qarsoodiga ah ee loo geysanayo dadka soomaaliyeed iyo kuwa kale ee kasoo jeeda waddamada deriska la ah kenya kuwaas oo qaarkood loo adeegsado sunta dadka disha mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oremiya ayaa lagu laayay duleedka magaalada adis ababa ee dalka itoobiya faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya farxaan cali wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oromiya ee dowladda itoobiya lagu dilay mandiqad dhacda duleedka magaalada adis ababa ee caasimada dalkaas weerarka lagu laayay mas-uuliyiinta ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waqooyiga gobolka shawa ee ismaamulka oromiya ugu yaraan afar mas-uuliyiin ah oo ka tirsan maamulka oromiya ayaa lagu dilay weerarkan kaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeyso jabhadda oromada ee o l a waxaa sidoo kale la sheegay in la laayay daraawaladii gawaarida u kaxaynayay mas-uuliyiinta la dilay iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka oromiya ee dalka itoobiya jabhadda oromada ee o l a ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyagoo intaa ku daray inay laayeen mas-uuliyiinta maamulkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar jabhaddan ay in ka badan afartan saraakiil oo maamulka oromada ah ee taabacsan itoobiya ku dishay deegaan hoostaga gobolka shawa jabhadda o l a ee dagaalka kula jirta ciidamada itoobiya ayaa ballaarisay weerarada ay ka geysanayaan gobolka ugu weyn dalkaas ee oramada si kastaba ha ahaatee jabhadaha o l a ee oramada iyo faano oo ah amxaarada ayaa dagaal xoogan kula jira xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed waxayna jabhadahaasi sheegeen inay u dagaalamayaan sidii ay xukunka uga tuuri lahaayeen abiy axmed iyo dowladdiisa halka warkaan aad kala socotaanna waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maamulka la baxay s s c khaatumo ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen saraakiil ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan gudoomiyaha gobolka sanaag ugu magacaaban maamulka la baxay s s c khaatumo ayaa ka warbixiyey saraakiil sarsare oo ay sheegeen inay iska soo dhiibeen maamulka la baxay somalilan waxa uu tilmaamay in laba sargaal oo ka tirsanaa maamulka la baxay somalilan ay isku soo dhiibeen nidaamkooda ayna soo dhaweeyeen horey ayay sheegeen inay uga tageen magaalada ceerigaabo ayna xiriir ka hayeen muddadii ay maqnaayeen laba sarkaal oo korneyl cumar axmed cabdulle oo mareyniska ahaa iyo sarkaalka kale oo magaciisa la yidhaahdo maxamed cumar axmed labadani waa noo yimaadeen waana kusoo dhaweynay fuqufuliya degmadii baan kusoo dhaweynay waana nala joogaan waxayna ka baxeen magaalada ceergaabo afartii bishii labiyo tobnaad xogtoodana waa haynay waa nala soo xidhiidhayeen waxaan leeyahay weli daaniskii waa idiin furan yahay aad dadkiina iyo dadkiina kaga mid noqon lahaydeen la dareen noqon lahaydeen dalkiinana ku iman lahaydeen waktigu iyo idinka dhicin ayaan odhan lahaa iyagana kula talin lahaa si degdega ninkii dani ka hayso naftiisa iyo inuu dadkiisa la mid noqdo ha soo baxaan odhan lahaa maamulka s s c khaatumo iyo kan isku magacaabay somalilan oo fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka dhexeeya loolan adag iyadoona midba midka kale uu doonayo inuu meesha ka saaro waxaana marar badan dhacday in labadan maamul uu dhex maro dagaallo ka dhasha khasaare kala duwan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna xilligan waa naga intaa